Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay imtixaanka dugsiga dhexe oo sanadkan ay ka qayb galeen in ka badan 5,200 oo arday ah oo ku nool 13 degmo oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Imtixaanka ayaa ardaydu u socday muddo afar maalin ah waxa ayna ku galeen goobo kala duwan. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Beledweyne Mustaf Cismaan Maxamuud ayaa raadiyo Beerlo uga warmay qaabka imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe ugu soo dhamaaday.
maanta oo talaado ah taariikhduna ay tahay kow iyo tobanka bisha lixaad laba kun labaatan iyo afar waxaa ilaahay maxadiis ah inuu noo soo dhammaaday imtixaankii shahaadiga ahaa ee galaaska sideedaadka waxaan leeyahay ardayda dhammaan reer hirshabeelle hambalyo hambalyo meel kasta aada joogtaan gaar ahaan ardayda degmada beledweyne imtixaankaas u fadhiisatay iyagana waxaan leeyahay hambalyo insha allah waxaan idin rajaynayaa guul imtixaankaasi inaad ku baastaan dhibco fiican aad ka keentaan insha allah waxaa kaloo mahad celinayaa dhammaan bahda waxbarashada ugu horeeya maamulayaasha macalimiinta iyo waalidiinta oo soo gaarsiiyey ardaydan heerkaas iyagana waxaan leeyahay miisaankiina allah ku kabo maalinta qiyaamaha insha allahu tacaala ajirka ajirkiisa ilahay idinkama qadiyo waxaa kaloo noo hambaleynayaa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeya wasiirka agaasimaha guud iyo dhammaan shaqaalaha iyagana waxaan leeyahay hambalyo shaqada adag ee aada ku jirtaan ilaahay garabkiina ha galo waan idinkaga mahad celinaynaa dadaalka iyo duruufaha adag shaqadaasi aada ku gudanaysiin waajibaadkiina dhammaan intii howlwadeenna ka aheeday oo ay ku jiraan muraaqibiintii ama ilaaliyaashii imtixaanka iyagana waxaan leeyahay shaqo adag aad qabateen ilaahay adinka abaal mariyo
qaar ka mid ah ardayda imtixaanka u soo dhammaaday ayaa raadiyo beerlo uu sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen maanta aad aad u faraxsanahay maadaama uu iisoo dhammaaday imtixaanka dowladda xamaasadda maanta lama qiyaasi karo waxaan rajaynaynaa haddaan sideedaad nahay dhibco ku farxano inuu rajaynaynaa wasaaradda wasaaradda aad iyo aad u faraxsannahay maanta oo noo soo ilaaday imtixaankii iyo fasalka sideedaad aad iyo aad u faraxsannahay alxamdulilah natiijo fiican aan rajaynaynaa insha allah alxamdulilah isbuucan waxaa noo socday imtixaankii dowladda maasha allah maanta imtixaankii maanta nagu soo gabagabowey waxaan rajaynaynaa guul wacan iyo natiijo fiican insha allah imtixaanka dugsiga dhexe ee iskuullada magaalada beledweyne ayaa waxaa sanad kasta qaada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle